annana waxaan madaxdii xisbiga garaadkii baa fadhiya maashii baa fadhida garaadkii baa fadhiya gomarkii baa fadhiya dhallinyaradii baa fadhida waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan odayaasha dhaqanka ee degmada mid ka mida u yeedho waa axmed macsanyare
bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horraysa guddoomiyaha xisbiga wicid iyo wafdiga la socday waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marlabaadka waxaannu kugu soo dhowaynaynaa magaala madaxda gobolka sool laascanood anigoo ku hadlaya afka odayaasha ah soo dhowaynta aannu soo dhowaynay faysal cali waraabe marka ugu horraysa xisbigiisa ucid wuxuu u qabtay gobolka sool ku soo dhowayn mayno waxaannu ku soo dhowaynaynaa beesha dhexe waa beenmasheegaha ka sheega runtiiyo cadaaladda halkaa qodob baannu ku soo dhowaynayna laakiin waxqabad uu noo qabtay kuma soo dhowaynayno waxaannu kaloo faraynaa maadaama uu yahay beenmasheegaha beesha dhexe cadaaladda aan qarinin beesha tan ama beelaha darafyadu saddexda xusbi ucud kulmiye iyo waddani saddexdaba beesha dhexaaloo waa saddex guddoomiye xusbi oo ilmaadeerah waxaad ogaataan inaan sidaasna cadaalad aanay ku imanayn oo aanay ku imanayn ilaa la helo saddexda xusbi in beelaha kale ee somalilan ay mid yeeshaan oo aad tanaasusaan waxaannuna adiga ku leennahay haddaad doonaysaan waxa aad higsanaysaan inay hirgalaan xusbigaaga uga tanaasul beelaha dhexe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaannu soo dhowaynaynaa wafdiga guddoomiyaha faysal calawaraabe uu hogaaminayo waxaannuna ku soo dhowaynaynaa salaan diiran ku soo dhowow guddoomiyaadiya wafdigaaguba midda labaad haddii aad soo booqatay guriga garaadka halkan waa xarunta guriga garaadka weeye booqashada guriga garaadkuna aad iyo aad baannu magaranta mahadla baad kuugu celinaynaa laascaanood waa kuu dambaysaya gobolkii laakiin halkan waa xaruntii guriga garaadka weeye mar haddaaba aad soo sharaftay oo aad tidhi guriga garaadka dee ku horreeyo sii mar mahad saddexaadna waa kuu celinaynaa garaadku ummaddaoo dhan buu garaadu yahay siyaasada isagu kuma jiro hadduu soomaalidoo dhan buu garaadu yahay cid kastaa waa u iman kartaa gurigiisa loogu iman karaa cid walbana wuu soo dhoweyn karaa sidaa laajigeed maanta ka horow kollay anugu ma arag faysal calawaraabo oo yimi laascaanood anugu waa ma arag maadaaba haddii aad maanta noo timi xusbigaaguna uu yahay xusbiga ma garanaysaa annagu markaannu jureen laascaanood nahay waxaa la yidhahdaa xusbigiisu marka doorashadu timaaddo waa xusbiga beenmasheegaha laakiin marka dambe dhinac buu dhacaa baa la yidhi dhinac buu u dhacaa baa la xanta weeye guddoomiye waxaannu ku leenahay maanta kolley haddii haatan aad dee waxaannu ku leenahay xusbiyada somalilan waa fara badan tahaye xusbigaagu mar haddii kollayba uu maanta noo yimi waxaannu jecelnahay waxqabad maanta haddii ilaahay ka dhigo waxqabad waa kaa rajaynaa haddii ilaahay ka dhigo waana ku soo dhowaynaynaa guriga garaadkana kugu soo dhowaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha iyo wakhtiga la socdaa dhammaan waannu soo dhowaynaynaa si kal iyo laaba oo wadaninimo a baannu ugu soo dhowaynaynaa gobolka sool iyo magaalada laascaanood degmadiisaba haddaan hadalkayga bilaabo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabayaa guddoomiye anigu odhan maayo guddoomiyuhu iyo xisbigiisu waxa noo qabto maxaa jira dee xukuumi maaha waxqabad xukuumad baa leh shacabkana xukuumaddaa mas-uulkaa laakiin xisbiga mucaaradka ahi dadka ayuu gasbaa wixii dadka aad ku gasbi lahayd adigaa og gacanna ku gasab kuma lihioo malaa hadeer dadku kaftanka way xumeeyaane siyaasiyan baa gasabku waa siyaasiyan iyo kalsooni wax la yidhaahda inuu ka samaysto markaad miidiyaha istaagto codkaagu firdhisuu u badan yahayoo had iyo goor dhinac maag baad tahay markaad beelaha dhexe soo dhaafto dhinac maag baad tahay anugu dee qoladii soo halgantay ee odhan jirtay mujaahidiin baannu nahayna adiga kuguma tirinayoo qoladii hadhaagaabaad ahaydoo bayd barojay ka shaqaynaysa annagaad hadhaana lahayd welcom welcom soo dhowow gobolka sool iyo degaankaaga wadaninimo ku soo dhowow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasoo runtii odaasha ilmada waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo suldaan
بسم الله الرحمن الرحيم يلا سعانود قبل كسول garaadka iyo cuqaasha iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo haweenka si wanaagsan noo soo dhowaysay ee na soo galbisay ee guriga garaadkana keentay aad iyo aad baan idigu mahadnaqaya aad iyo aad waa mahadsantiin waana soo dhowaysana aad baanu idigu mahadnaqayna taa ka bacdi haddaannu nahay wafdigan uu hoggaaminayay guddoomiyuhu waxaa aanuu soconnaa waxaannu nahay cashar baannu sidnaa walaalnimo iyo caafimaad baannu sidnaa nabad baannu wadnaa dadku ma kala maarmayo meel ma kala qabanayo ilaahay baa isbaday oodi ab ka dhow baa layidhi oodi ab ka dhow intii isku ooda baa ilaahay isbaday walaalkaaga kaa fog ee maraykan ku maqan ka guriga kula yaallay biyaad la cabbaysay ilaahay meel idin udhegay baa kaa xiga waxaanu aanu leenahay aanu idgu guubaabinaynaa in walaalnimada iyo nabadda iyo maanta wax wadaqabsiga iyo midnimada soomaalila in loo midoobaaban ayaan idigu wacdigelinaynaa aanu idinla soconnaa taa ilaahay dhammaan haynagu wada anfaco ilaahay inanugu wada anfaca baanunoo rajaynaynaa inaynu nabad ku wada noolaanay iyo walaalnimo iyo istacayl baanu ilaahay idiin rajaynaynaa caaqilku wuu kaftamayoo qolada dhexe saddexda xusbiba qolada dhexaala buudi caaqil waannu jecellay inaad yeelataan qaybtiinna inaad xusbiyada yeelataan inaad madaxweynaha yeelataan inaad ku-xigeenka yeelataan waan laab baan idigu soo dhowaynaa waannu jecel haddii maanta taa la helayana taasoo la hela mooyaane soomaalileyna dhammaystirmi mayso dhammaystirmi mayso in la dhammaystiraa baannu doonaynaa maanta wada dhalashadu waa meesheeda laakiinse wehelka iyo wada oolaanida wax ka weyni ee isdhalka wax ka qiimo badani ma jirto cid waliba ciddii la ooda ee la dhaliyaa ee maanta meel la taalurtaa ayaa dhib iyo dheefba hadday dhibi timaadana ay ku timaaddaa hadday dheefi timaadana ay wada helaan waxaannu idin leenahay soomalilayn baa tihiin waannu idin jecellay waa idin soo dhowaynaynaa gamcaha inaynu isqabsannaa baanu doonaynaa boqolkiiba boqol waxay aad codsataanaad tidhahaan waxaasaan u baahannaynaa diyaar baannu idiila nahay haddaannu beesha dhaxannahay waxba idinku diidi mayno intaa hadhay guddoomiyaha odhan doona sidaa iyo wanaag iyo walaalnimaan annaguna idiila soconnaa oo boqolkiiba boqolna waa mahadsantihiin ilaahay baana mahadle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلت إلهي ما مهضل إلهي سبحانه وتعالى إلهي ما كل يجيم هضله هذه أنا أمها سنتين ساق في عنا نص غابشين markan soo socday waxay yidhahaan qaar baa yidhaha war is ilaali war dadkaas waa reer gobahe goobta la iskama ilaaliye waa lagu degdegaa baan ku waxa weeye horta suldaan garaadku waa garaadkii guud ee nabadda ee somalilan wuxuu bilaabay isagaa inugu horeeyey wax nabad ka shaqeeya wuxuu ku nool ku socdaa habkii aan ku arki jiray salaadiinta iyo garaadyada waa garaadka aan qaadka cunayn engeerashaynayn ya ee tukanaya salaadiisa tukanaya halkaa fadhiya dad ku qaabilaya annaga innaga aniga faysal ahaan halkan ka soo jeeda ilaa suldaan cabdilaahi xidhiidh baynu lahaan jirnay waxaa jirta ali dowladaha hoose beri hargeysa la qoray ee nin reer laascanooda la qoray oo waxaa laga tegey beesha ka soo jeeda ninka ah markaasuu suldaan cabdilaahi ayaa ku jira kaasaa nin dhulbaata kaasaa inaga nabatalo de jaambiirka ahna waa garanaysa ana cali geeraa ka sheekayn jiray dad horta isku xidhan baynu nahay maantana waxaanu wadnaa maaha kaambeyn waxaan maanta wadnaa socdaalkii nabadda iyo midnimada somalilan waxa weeye inagu ismaynu dilin somaliland waxay amba beesha dhaxaba haltira waxa lala dagaalamay waxa talis buu ahaa lagu wada jiro cid kastaba ku jirto inagu laakiin ismaynu dilin anagana taliskii baana dilay beelaha dhexe dilay idinkana ku riday baa idin dilay waa ti dhexda inoo fadhiisanayde gadaal buu ka bulbahantoomgadaal imakana waxa weeye somaliland de lama ictiraafin innagaa is-ictiraafnay inaynu isku dilna maanta soomaaliyaan raacnayaan raacin waa inoo doqonnimo waxa weeye wax ka weyn siyaasadaynu isku nahay dad ehelaynu nahay dad iswadadhalaanu nahay anaa u fogo cumar wacayskan ka soo galaa marka waxa weeye waxaan rabnaa beesha dhaxe cidna ictiraafti maysa inta ka maqantiin idinkuna waxba noqon maysa inta kala maqan nahay waa isku ilaahay baa iskeensiiyey meelina wada dejiyey geelina wada daaqaa daruurtiina wada heshaa waynu tashanaynaa dooda inaga xogaysa war soomaaliya mala yeelanay wax ma ka daynaa dee waynu doodi doonaayo tii khayr talada ilahay baan saaran doona subxaana wa tacaala tii carruurteenna khayr u leh ayaa aynu insha allah in ilaahay inoo go'aamin doonaa maanta waxaan doonnaa waxaa jirta diiwaangelintii maanta in la yidhaaho magaranaysaayey idinkoo beelaha u waaweyn ee reer somaliland ka mid ah qolada eeda la yidhaah anigu biidaan nahay moogta beesha ka soo jeeda iduga eedii baa tii in la yidhaaho ku-xigeen ma qaadan karaanoo cod ma leh waa idku ceeb maanta waa la wax la qaadanaya diiwaangelintii waxaa ku xidhan tirada dadka intee laascaanood ku nool intee ku nool magaala kalabeer ku nool intee buuhoodle ku nool waa la tartamaya qaata horta bahashaa diiwaangelinta ismuujiya haddii la yidhaaho laanna waxaa qorshaha adduunka waxa lagu qaybsadaa intuu dadkaas yahay maxay iskuul u baahan yihiin maxay cusbitaal u baahan yihiin maxay biyo u baahan yihin tiradaa lagu jaangooyaa markaa istiriya insha allah qaata kaarku maaha kaar i doorbixinaye waa ko reer somaliland qaar baa yidhaa reerreer ma tiriyo waa reerreer ma tiriyo m way naga dhexeeya waxaan idiin sheegayaa runtaan idiin sheegayaa halkaa xubo waxaan ahayd idima taalo iyo wanaag waxaa ka arkaysaan wasiirka xagla toosiye saddex usbuuc oo qurb yuu kaabengareeyo madaxweyne ku-xigii buu khatar geliyey taas waxay idin tusitaa inaan calolxuma jirin aniguna waxa weeye waxaan maanta u soo baxay inaynu nabadda caanaa layga hor keenay nabad iyo caano wataa bilaabantay suldaankaas inay salaadiinta garaadka ku daydaan kan aniga waa suldaankii beesheeda ugu bareeyeeyey saasaan u keennay waa suldaan cawil baa layidhahaa inuu ku daydaan doonaa insha allahu tacaala tusaale waxaan socno marka waxaan leeyahay gacmaha isqabsanno carruurteenna inay gaajooto inay iskuul la'aato inay biyo la'aato waxa aakhire la weydiinaya madaxdayada laanno xaq bay leeyihiin in iskuul loo sameeyo oo caafimaad loo sameeyo oo hooyadu meel wanaagsan ku umusho insha allahu tacaala ilaahay hoggaanka inoo hagaajiyo soomaali waxaa haystaa waa hoggaan xumo hadday hadday soomaali hagaagsan jirto yamyam iyo qaanweyn ba xamar joogi lahaa oo hablaheena ay ku shookaansan lahaa biyahay siiyaan waynu baabaanay soomaali magaceeda u baaba'ay waxaanu ku jiraa rashada soomaaliya iyo somalilandba inagana inagana gacanta ku hayna inagu aynu wixiina hagaajisano ayaan si fiican waxaynu u qaybsanno isku cod noqonno iyagana aan u gurmadno kenya ma qaban karto ingiriis ma hagaajin karo maraykan ma hagaajin karo etoobiya ma hagaajin innaga ayaa hagaajin karna waa waa walaaladeen amba waaba ilmaadaradeen dhaha waxaan jecelnahay inaan dadkaas wax ka qabanno laakiin horta teena aan hagaajisano dawlad iyo dowroo la ictiraafaya ma jirto ha taa ha horsaarta dawlad somaliland loo wada dhan yahay ayuun baa wax noqon karta mid wax noqon karta taa ku abshira maantana xusbigaygu waa idiin furan yahay haddii la yidhaha wuu idiin furan yahay anigu anigu horta runtan ku hadlaayo oo caaqilo kol maxamuud cali sharaaf hore u sheego maxamuud cali sharaaf markuu SRC lahaa ayuu Soomaalidu marka halka jecesha kaga dhufatin wuxuu onayaa ala runtu sheegay marka soo halku ku xiye sheegtina wuxuu onayaa oo qaldamay marka aan runtu ma sheegaaye ma ma ma waxa ma karfadhay waxa insha Allah kiis dadka isku uriyay ilaahay iga dhigo Soomaaliland marka islaysan nabadii baan ahaa gud nabadaan ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana waana nabad oo soo baxay insha Allah ta'ala ilaahay baan tala saarana aynu isjeclaano aan wanaag isbarno raxmadu markaas ay noo daaysa meel aan riximku jirin riximku maanta Soomaaliya iyo Soomaaliland qof kasta waxa laga hayaa abtiyaashi abtiyaashi waa riximkii mood haduu riximku go khayr iman maayo waka aynabaan ku nimo deeydega isiga isiga iska xiga aniga yaan isxinaa nika reer saaq aan wada degnaa awaaray kaasa iga xiga ka sacad yunis bahay dress dhalay moogta kaasa iga xiga moogta markaas saas dadku kale yahay ood baab ka dhow waynu walaalownaynaa hogaankeena wax ilaahay hogaankeena hagaaj subhanahu wa ta'ala ilaahay Soomaali hamideeyo ilaahay Soomaali cudurka ka saaro ilaahay Soomaali qabyaaladda ka saaro ilaahay xaqooda ha tuso ilaahay hamideeyo saasa ilaahay ka banay subhanahu wa ta'ala wa salaamantiin wa salaamantiin waxaan iyagana abaan u dirayaa garaadi uqaashi ka timi kala bayr iyo magaaladii aynaba aynaba maanta iyada heshay koob koobkeeda heshay koobkii nabadda iyada heshay berigona buura ma heshay de waxaan jecel ka labaad in Allah subhanahu heli doonto insha Allah ta'ala nabadda ka shaqeeya garaadkan waxaanu siin doonaa insha Allah ta'ala tiisa wax bixin doona Mareykan iyo adduunyo inta bixin doonta shahaadadiisa insha Allah ta'ala taaysa bixin doonta garaadka waa mahadsanti
اوكي آه، بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa waftiga ballaaran ee isugu jira salaadiinta iyo gudoomiyaha xusbiga ucud injineer faysal cali waraabe iyo golihiisa dhexe waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada magaalada laascaanood xarunta gobolka sool waa magaaladiinni weeye sida sharafta leh ee aad iigu soo booqateen gurigana waan idinku soo dhowaynayaa maanta waxaa weeye waa maalin taariikhiya weeye waxaan u malaynayaa guddoomiye adiga iyo suldaan cawilba iyo golihiinna dhexeba laascaanood waa magaaladaad horena u imaan jirtay maantana waa magaaladaadii weeye waxaan u malaynayaa intaa u dhaafi maayo anugu dhaqan baan ahayo xagga siyaasadda ka hadli maayo laakiin horaa waxaa loo yidhi xarkageel ma wada xidhaan hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan intaasaan ku leeyahay waxaan kaloo kaga faa'idaysanayaa arrinkan tacsib ballaaran baa inagu dhacday geeri weyn baa inagu timi haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaaskii beesha hawiye ee xawaadle ee reer beledweyne baa haddeer go'ay saacad ka hor waxaannu leenahay anigoo ku hadlaya afkii salaadiinta soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif saaxiibbaannu ahayn ugaaskii xawaadle ilaahay naxariistii jannaha siiyo wuxuu ahaa ugaas islaama buu ahaa nin wadaada buu ahaa nin nabadda ka shaqeeya buu ahaa ilaahay waxaannu ka baryaynaa beesha xawaadlana iyo beelaweynta hawiyaba inuu walad khayr qaba ilaahay ugu bedelo ugaas ilaahay naxariista jannaha ku siiyo intaasaan kaga baxayaa soo dhowaada idinkuna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu